SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobil online iyo rediyoga
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha abriilna ay tahay afar sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn mucaaradka federaalka oo ku dhawaaqay malaayiin doolar oo ay ku maalgelinayaan galbeedka magaalada sydney dowladda laybarkuna waxay milyan oo dollar ku maalgelinaysaa xarun hooyooyin oo laga furayo sydney mucaaradka ayaa ololahoodii maanta waxa ay ka bilaabeen kursiga aadka laysugu dhow yahay ee baramata iyagoo ku dhawaaqay milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo galbeedka magaalada sydney maalgelintan ayaa la gelinayaa baa layidhi kaabayaasha dhaqaalaha waxayna qayb ka tahay qorshaha isbahaysiga ee lagu yaraynayo cariiriga wadooyinka galbeedka sydney ka jira iyadoo lagu dayactirayo wadooyinka gobolkaasi hogaamiyaha mucaaradka peter jatton ayaa sida oo kale waxa uu shaaciyey siyaasadda isbahaysiga ee lagu jarayo canshuuraha la saaro batroolka oo kala bar laga dhigayo muddo labiiyo toban bilooda taasoo qayb ka ah waxa uu marar badan ku celceliyey oo uu ku tilmaamay inay tahay mid lagu qafiifinayo dhibaatooyinka dadka ka haysta maciishada maadaama batroolka uu raqiis noqonayo mister jatton ayaase ka gaabsaday su-aalo ku saabsanaa sababta ay wakhtiga dheer u qaadatay inay siyaasadan sii faahfaahiyaan iyadoo markii ugu horreysay ay ku dhawaaqeen kadib miisaaniyaddii federaalka ee leybar kusoo bandhigay leybarka ayaa laftoodu ka bilaabay ololaha maanta galbeedka magaalada sydney iyagoo oo tegay iskuulka dowladda ee kabramata oo ku yaala kursiga fowler iyadoo dowladda albanisa halkaasi kaga dhawaaqday inay sii ballaarinayso oo sanad dheeraada ku dirayso in ganacsatada yaryar iyo shirkaduhu ay alaabta ay soo gataan canshuur dhaaf gaaraya labaatan kun oo dollar ku samaysan karaan ra-iisul wasaare antony albanise ayaa maanta ku dhawaaqay in ganacsatada yaryar ay awood u yeelan doonaan inay qiimaha kaga baxa qalabka ama alaabta ay soo gataan ay markaasi canshuur dhaaf labaatan kun oo dollar ku heli doonaan haddii alaabtaasi la isticmaalo ama lasoo gato ka hor bisha soddonkeeda ee labada kun iyo labaatan iyo lixda wasiirka caafimaadka dowladda federaalka mark badler ayaa ku dhawaaqay milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo adeegyo haweenka marka ay ilmaha dhalaan oo ku ooli doono cisbitaalka rouse hill ee waqooyi galbeed magaalada sydney maalgelintan ayaa waxaa ku jira qeyb markaasi hooyooyinku ay ku dhalaan iyo sidoo kale qaybo lagu xanaaneeyo marka haweentu ay urka leedahay ama marka ilmaha ay dhasho kadib iyadoo dowladdu ay sheegtay inay xirayso markaasi farqi dhanka caafimaadka ama xanaanada caafimaadka ka jiray ee bulshada gobolkaasi degan oo aada usii kordhaysay ay u baahnayd madaxweynaha mareykanka donald trumpna waxa uu difaacay suuqiyada saamiyada oo aada hoos ugu dhacay kadib go-aankii uu ku gaaray inuu canshuuro kusoo rogo badeecadaha dalka mareykanka uga imanaya dalalka dibadda saamiyada shanta boqol ee shirkadooda ay ugu waaweyn dalka mareykanka ayaa markaasi waxay lumiyeen ayaa layidhi labo dhibic afar trilyan oo dollar oo qiimaha saamiyadoodu ahaayeen tan ayaa noqonaysa maalintii ugu khasaaro badnayd ee saamiyada suuqaasi kadib markii lagu dhawaaqay ama uu soo baxay faafkii coronavirusku kaasoo suuqa caalamka oo dhan dabagediyey maarso kii madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in natiijadan ku dhacday suuqyada ay ahayd mid awalba la filayey mer trump ayaa sheegay inuu u furan yahay inuu ka wada hadlo canshuurahaasi uu kusoo rogay badeecadaha dalalka kale ka imanaya haddii dalalkaasi ay la yimaadaan ayuu yiri wax macquula oo markaasi looga daayo canshuuraha suuqyada australia ayaa laftigooda aada hoos ugu dhaceen kadib markii uu soo baxay wararka in mareykanku canshuuro kusoo rogay badeecadaha dalka australia iyo weliba dalalka kale ee australia ay la ganacsato saamiyada dalkan australia ayaa hoos usii dhacay kadib markii saamiyada wall street-ka ee dalka maraykanku ay xalay aada hoos ugu dhaceen kadib go-aankii donald trump uu ka gaaray canshuuraha isagoo go-aamadii shalay ku tilmaamay inay ahayd maalintii xorriyadda wasiirka booliska gobolka victoria ayaa sheegay in dhacdo ka dhacday garoonka weyn ee melbourne cricket ground halkaas oo laba nin la sheegay inay soo geliyeen bistoolado ay tahay arrin aada looga walaaco labada nin ayaa dacwooyin lagu soo oogay kadib markii la sheegay in lagu qabtay hub ama bistoolado markaasi xabada ku jiraan iyagoo ku sugnaa garoonka dhexdiisa halkaas oo ay ka socotay cayaar ka mid a cayaaraha a f l-ka oo u dhexaysay labada kooxood ee collingwood iyo carlton hubkan ayay boolisku heleen kadib markii ay baareen labada nin labada ninna waxay ka mid ahaayeen dad gaaraya siddeetan iyo laba kun oo cayaarahaasi daawanayay wasiirka booliska gobolka victoria antony carbines ayaa sheegay in booliska victoria la siin doono taageero kasta oo ay u baahan yihiin si dib u eegid loogu sameeyo dhacdadan saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada bet waa roobab iyo labaatan iyo toddoba adelaide waa qayb ahaan daruur iyo labaiyo labaatan melbourne qayb ahaan daruur iyo sideed iyo toban digrii sydney waa cadeed iyo shan iyo labaatan digrii brisbane roobab ayaa la filayaa iyo labaatan iyo sagaal digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrafayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka maraykanka ah